wasaaradda amniga gudaha waxay soo dhoweyneysaa habka farsamo ee loo qaybsaday amniga gobolka banaadir ee ah in booliska la siiyey laga soo bilaabo liido ilaa ex control uu sidaas ku yaallo in booliska la siiyey sidoo kaleeto nabad sugidina la siiyey jidadka waaweyn ee soddonka iyo wadnaha iyo sidoo kaleeto jidka warshadaha iyada oo lala xisaabtami doono cid kastaa meesha loo dhiibay lagala xisaabtami doono sidoo kaleeto wasaaraddu waxay faraysaa dhammaan dadka haysta hubka sharci darrada ah sida kuwa dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn sida kambaniyada nooc kastaba ha ahaadaan hoteelada goobaha ganacsiga idaacooyinka iyo tviyada shirkadaha ilaalada gaarka ah waa in ay soo sharciyaystaan hubkooda cidda uusan sharci uusan u lahayn muddo hal bil ah gudahood